wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulankan oo looga hadlayey isku dabaridka gurmadka bini aadamnimo ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo madax ka socotay wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa ka waramaya waxyaabaha shirka diiradda lagu saaray looga hadlayo arrimaha guud xaaladda bini'aadanimada koonfur galbeed soomaaliya maanta shirka laba qodob ayaa lagu dul istaagay qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahay in laga dhegeysto warbixin hay-adda cuntada iyo nafaqada ku samaysa xogaheeda aruurisa baahiyaheedana soo saarto efsnu loo yaqaano koonfur galbeed xaaladeeda siday tahay warbixintaasina siiyeen niman khubro ah waxaa lagu weydiiyey su-aalo badan weli waxaa muuqata in koonfur galbeed xaalad bini'aadanimo oo adag ay ka jirto waxaa kaloo meesha ka soo baxday in gurmadka dadka la gaarsiinayo oo hoosu dhacaya waxaa aada looga dooday sidii loo adkay lahay in gurmadkaas u socdo dadkana ay helaan waxyaalahay u baahan yihiin oo gurmadka ah waxaan aada uga mahad celinahay hay-adaha ka soo qaybgalkooda iyo run ahaantii siday ugu taagan yihiin in dadkeenna ay gaarsiiyaan baahiday u baahan yihiin qodobka labaad waxaa maanta shirka nagu weheliyey hay-adda maalinta masiibooyinka qaranka sodma oo laba qabiir oo arrimaha ka socda dhinaca national emergency operationka ama gurmadada degdegka ah ee heer qaran noo yimaadeen warbixin naga siiyeen shaqooyinka la qabto ayuu ku dhiirigeliyey hay-adihii ka soo qayb galay inay qayb ka qaataan furitaanka xafiiska emergency operation centerka ama markii ay dhacaan dhibaatooyin dhacaan meeshii laga maamuli lahay aadaan uga mahad celina sodma dadaalkaas ee waddo wasaarad ahaan howsha waa bilownay meel fiican ee noo maray insha allahna waa lagu guuleysan doonaa mar labaadna u mahad celina sodma run ahaantii inay mar walbana garab taagan tahay sida xafiiskaas looga shaqaysiin lahay iyo mar walba culays lagu yimaado inay garab istaagaan shirkan waxaa kusoo dhamaaday guul insha allah waana socon doonaa mar walba si loo xaqiijiyo dadka koonfur galbeed inay helaan gurmadkii u baahan yihiin waa mahadsantiin